anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan magaca guddoomiyaha baarlamaanka oo dhinaciga taagan iyo ku-xigeennadiisa dhammaan golaha baarlamaanka golaha wasiirada dhammaan shacabka golaha dhaqanka odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed iyo dhammaan shacabka ku nool koonfur galbeed waxaan rabnaa inaan uga tacsideenno geeryadii ku timid ee nin ka tirsanaa beeralayda gobolka shabeellaha hoose oo ahaa guddoomiyaha beeralayda mooska dhoofisa sheekh abuukar hiraabe oo runtii caan ka ahaa gobolka shabeellaha hoose oo shalayto nimanka cadowga ah ay jidka miino u geliyeen isagii darawalkiis meesha ku geeriyooday isla markaa waxaan rabaa inaan halkaa uga tacsideeyo nin kale oo beeralayda ka mid ahaa oo la yidhaahdo xasan guuntaan oo isagana naxdintii guddoomiyahaasi u geeriyooday labadaba waxaan leenahay jannadii fardows allah ka waraabiyo magaca maamulkaanna waxaan tabaynaa nin weyn inuu naga tegey ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwa dhibaatada ka wada maamulka koonfur galbeed gudihiisa iyo soomaaliba inuu ilaahay naga qabto sidaa darteed muhiimaddu waxay ahayd oo keliya inaan tacsidaasi magaca maamulka koonfur galbeed magaca madaxweynaha uga gudbiyo shacabka koonfur galbeed tacsidaa ku timid ninkaa beeralayda ahaa ee guddoomiyaha ahaa iyo xasan oo asana beeraley ahaa maadaama aan sii ahay anigana wasiirka beeraha xilkaa gaarka iga saaran nin weyn ayaa beeralayda ka baxay dhammaanna beeralayda soomaaliyeed waa uga tacsideynayaa geeridaa dhacday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan sii dabaraacayaa tacsidii tiiraayna laheyd oo kusimaha madaxweynaha isla markaana wasiirka beeraha ee maamulka koonfur galbeed halkan uga jeediyey ganacsi ee beeralaydii shalay ee ku dhimatay gobolka shabeellada hoose degmada afgooye iyo sidoo kale waxaan halkan tacsi uga diraya isagana sheekh maxamed nuur isagana magaalada baydhabo ku dhintay maxamed cabdow sabir iimaan shacabkii iyo qoyskii iyo ehladii ay ka tageen allah ka siiyaannu leenahay annagana gadaashood ilaahay nama fidneeyo waxaan sidoo kalena marka shacabka koonfur galbeed aan kula dardaarma ayaguna marka in ay hay-adaha amniga ay gacan ku siiyaan sidii loo sugi lahaa macnaha amniga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu